washington guddoomiyihii guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud riyaraac ayaa habeenkii xalay ahaa sheegay inuu iska casilay xilkii uu hayey isagoo v o eda u xaqiijiyey iscasilaadiisa warkan waxaa hargeyse ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
iscasilaadda guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud wacays cabdirashiid riyaraac ayaa soo baxday xalay cawaysinkii waxaana markii iscasilaadda cabdirashiid riyaraac ee guddiga doorashooyinka somalilan ay soo baxday aan la xidhiidhay cabdirashiid riyaraac oo aan weydiiyey waxa ku kalifay
kulle waad mahadsan tahay bismi illahi raxmaan raxiim maya e waxa weeyaan dee runtii waxaan waxaa sababay iscasilaadu waxay ahayd sidii laga warhayay khilaaf rumishiga dhexdiisa ka yimi oo runtii muddo dheer soo jiitamayey marka arrintaasaa sababtay
cabdirashiid maxamuud riyaraac guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan ayaa geesta kala weydiiyey bal inay jiraan culaysyo siyaasadeed oo la saaray iyo cido aan isaga shakhsiyan ahayn oo ku kaliftay in uu iscasilo waxaana uu ku jawaabay cabdirashiid riyaraac
mana jirto su-aashaada labaad wax culaysa ama ama ama ama cid maaragtay culays nagu saartay sidaad ogeydna waxay ahayd anigaa qoraal sameeyey oo dalbaday in hawshan aanay sii socon karaynin markaas sidaa daraaddeed baan isu casilay cabdirashiid riyaraac oo aan isku dayey in aan su-aalo dheeraada weydiiyo ayaa ku gaabsaday in faahfaahin dheeraada uu ka bixin doono iscasilaadiisa haatanna aanu diyaaru ahayn inuu bixiyo balse uu dib uga warrami doono warbaahinta
faahfaahinteeda dambena insha allah dib baan ka sheegi doonaa haddii alla ka dhigo waad maasanta iscasilaadda cabdirashiid maxamuud wacays riyaraac ayaa ku soo beegmaysa xilli ay muranno siyaasadeed oo qallafsani ka taagan yihiin somalilan kuwaasi oo u dhexeeya xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaridka cabdirashiid riyaraac ayaa ka mid ahaa xubnihii madaxweynaha somalilan uu soo xulay ee guddiga doorashooyinka sida laga warqabo laba toddobaad ka hor waxaa sidan oo kale iska casilay xubinnimadii guddiga doorashooyinka somalilan komishaneer maxamuud daahir jaamac oo ka mid ahaa xubnihii labada ahaa ee uu soo xulay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan salebaan maxamuud aadan iyadoo toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka somalilan haatan ay laba ka midii meesha ka baxeen si kastaba ha ahaatee guddiga doorashooyinka somalilan ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf guddiga doorashooyinka somalilan oo toddoba xubnood ka koobnaa ayaa waxaa la magacaabay islamarkaana golaha wakiiladu ay ansixiyeen shaqadoodana ay bilaabeen muddo haatan laga joogo ku dhowaad laba sano iyo shan bilood xubintan iska casishay guddiga doorashooyinka somalilan xalay ayaa ahaa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka somalilan ee qabtay doorashadii isku sidkanayd ee wakiilada iyo deegaanka taasi oo si weyn loogu ammaanay xilgudasho iyo hufnaan kartiyeed oo ay guddigu ka muujiyeen qabashada doorashadaasi oo ahayd tii ugu horraysay ee ay qabtaan tan iyo intii xilkaasi loo igmaday khadar maxamed cabkulle v o a hargeysa